aragtideedu waxa weeye lacagta lacagta dawladdu laba leedahay waxa weeyaan astaanta calaamada dawladnimo ayay ka mid tahay astaamaha waaweyn lacagta shilin soomaaliga wuxuu calaamadeenii dawladnimo ayuu ahaa waxyaalaha daaqada ka booday buu iyuu ahaa waktigii intii ugu dambeysay dhowr iyo labaatankii sane ugu dambeysay hase ahaatee nasiib daro waxa weeye in gacanteena uu ka baxay oo dad iska soo daabacdaan intay doonaan taasina waxay noqonaysaa markaa in ay maciishadii iyo waxba qaali ka dhigaan waxuu labceer ka qabto oo waxaan dee control dawladdii ku haynayn ay noqoto waxaan ka fikiraynaa imika waxa weeye markaa waxyaalo badan oo imika soo noqonayo aan dalka aan doonayna loo soo celiyo ayuu kamid yahay dee shilinkiina inuu soo noqdo ama shilin ha noqdo ama marka kale ha noqdo wax lacag dawladda soomaaliyeed leeda inay soo noqoto habashooyin imika aan maqlaya anigu intaan maqlayo aan maqlayna waxaa kamid ah in lacaga lasoo daabacay cusub oo lacagaha cusub ay dadku ka biyadiidsan yihiin annaga lafteedu waan ka biyadiidsanahay waxaa loo baahan yahay oo dadka soomaaliyeed aan u sheegaynaa waxa weye gaar ahaan kuwa wax soo soo daabacaya inay ka arrintaa ka waantoogaan wax alla wax dhaqaalaha ummadda soomaaliyad ay soo gelinaysaa ma jirto hadhow waxaad dhici doonta shilinka lasoo daabacaa inuu ka qaalisanaan doono kharashka lagu soo daabacayo oo markaa waraaqaha lamid noqon doono hadday sidaa kusii wadaan marka de waa waa nasiib daro inaanay dadkaasi ahayn dadka waantoobaya wax yaroo maalin soo galow ay ka doorbidayaan dhaqaalaha iyo iyo nolosha ummadda soomaaliyeed waayahay wasiir bayle runtii marka la fiiriyo hadda lacagahan lasoo daabacayo sharciyada caalamiga ah iyo sharciga wadanka uu leeyahayba muxuu maaragtay lacagaha sharci darada lasoo daabacayo muxuu ciqaaba muxuu mutaysan karaa qofka waxyaabahaas oo kale lagu qabto maxay tahay wasaaradda sharciyadda arrintaa ku saabsan horta waxa weeye dal waliba dal waliba isaga ayaa qaanuunkiisa iskale uu ku xukumayo lacag ciddii soo daabacda kolleyba waxay ugu jiraan dembiyada ugu waaweyn ayay adduunyada ku jiraan leanna waxa weeye labiyo toban iyo bar milyan oo soomaaliyeed maciishadooda ayaa qof intuu meel fadhiisto mishiinkaano ayuu iyuu qulibaagedeeya oo meel kaga dhacaya maaragta marka haddii xoog laleeyahay oo dawladda soomaaliya maanta xoog leedahay de waa wixii waa wixii dembigii la isku dili jiray weeyaan dadka loo toogan jiray ayay kamid tahay dembi waloo kalaba haddaad wax haddo iyo haddaad wax khiyaamayso iyo waxaasoo dhan wax ka weyn adigoo adigoo lacag sameeya waxa weeye calankii soomaaliyeed jiriddii soomaaliyeed dhaqaalihii ummadda soomaaliyeed baa intaad meel fadhiisato meel midow eed mashiin soo iibsato aad aad lacag daabacaysa marka waxa weeye dembiyada ugu waaweyn ayay kamid ahaan lahayn haddii dawladdu ay quwad leedahay waxaan filaynaa in ay dhici doonto iyadoo dawladda quwadeedu soo noqoto oo aan control u yeelano waxaa dalkeena ku jira ama lacagta ha noqdo ama waxyaala kale ha noqda waayahay hadda dadkii maciishadii way ku qaaliyowday runtii dareen badan oo aad xanuun usii yeelan karaba ay arrintaa keeni kartaa marka maxay tahay qorshe qorshe ma jiraa wasaaradda maaliyadda si gaara arrimahaas oo kale ay wax uga geysan karto
qorshaha waxa weeye horta awalan waxaan u sheegaynaa dadkaas lacagaha soo sameynaya inay waantoogaan oo ka joogsadaan haddanan u qaban karin kolley wuxuunbaa qaban doona inay ka joogsadaan ayaan ayaan ku waaninaynaa ummadda soomaalida ciddii taa ku haysaana ay ka ka yidhahdaan ka joogsada arrintaa laakiin annaga waxaa nagu waajib waxa weeye dalkan inuu lacag yeesho dalkani lacag isaga u qaara hadduu yeelan waayo dhibaatooyinkaas ayaa ayaa sii soconaya waxyaalaha dollarka lagu iibsanayo ee intaasoo intaasoo dollar ah xabadii yaanyada intaasoo dollar ta waxa keenaya waa lacag laan weeye marka annaga waxaan aada iyo aada iyo aada ugu dadaalaynaa waxa weeye in lacagtii soomaalida la sameeyo shilin soomaaligii la sameeyo insha allah tacaala iyo anagoo caawimo badan ka helaynaa international community-ga ama beesha caalamka gaar ahaan sanduuqa lacagta adduunyada waxaan isku dayaynaa kuna tala jirraa aada ugu tala jirraa in lacag soomaaliyeed oo dhaqankii adduunka kudha ku dhaqmaysa oo calaamadii adduunyada leh oo aan la samayn karaynin oo la ilaalin karo oo lagu dhaqaalaha lagu lagu maareyn karo inaan soo inaan soo soo samayno oo sida sida adduunku lacagaha u maamulo loo maamuli doono haddii alla inaa dhawaan waayahay qorshe aad ku tala jirtaan miya wasiir mise waa qorshe socda oo gabagaba maraya
maya waa qorsho socdo weeye waa qorsho socdo weeye kuma tala jiriye waa qorsho socdo weeye mar hore lasoo bilaabay anagu dhexdaan kaga soo dhacnay sida loo wado waan waan waan aqbalnay waa si fiican weeye waxaa nala wadaa qolooyinka aan idin sheegay ee international international monetary fund ama banka lacagta adduunka markaa waa gebagabo ayuu ku dhow yahay marka dhawaan bay ayaa lacagta la samayn doonaa dii alayda waayahay dhinaca arrintan hadda cabashada markaan kusoo laabto dadka maxaa ganacsatada si gaar ah ugu baaqi lahayd oo ah dadka inay u dhimriyaan iyaga laftooda oo aanay uga faa'iidaysan lacago been abuura oo lasoo sameeyey inaanay dadka maaragtay dhibaato intaas la eg aysan u gaarsiin oo ayaga laftooda lacagihii hore ee saxda ahaa aysan u diidin waxa weeye de horta wadankii dhibaata haysato lacago hore oo dawladdu gacanta ku hayso adag baaba ayaaban jirinba wixiiba imika way iskasii way iskasii dhaadhaceen waxaan ku talinaya waxa weeye lacaga cusub ee lasoo sameeyey inay inay isticmaalkooda iska yareeyaan ama iska diidaan leanna waa waa waa lacag xaaraana weeye waa lacag xaaraana weeye waxa cusub ee lasoo sameeyaa annaga labkayadu lacagta marka lasoo sameeyo talada socotaa waxa weeyaan maxaa lagu samayn doonaa lacagaha faraha badan leh maalin walba lasoo daabacayo ayaa ayaa talada weyn ee laga laga fikiraya ay tahay marka maluhu waxa weeya inta badan inaan lacag lacag faalsoo doon haystaan inaan lacag wanaagsan o xalaala lacag xalaala inaan lacag xaalaana lagu bedeli doonin marka inay aada u digtoonaadaan unbay tahay oo wax waraaqo lasoo ururiyay aanay aanay bacsharadooda aanay aanay ku gadin ayaa ayaa meesha ku jirta de runtu sidaa weeye runtu sidaa weeye lacag xaaraana lacag xalaala laguma gadan karo lacag xalaala lasoo saari lacag xaaraanaad keeni lagaa qaadan maayo lagaa qaadan maayo lacagtaas waa xaaraan weeye bankaygana soo geli mayso meel la soo geli mayso hadii hadii yidhahda wax xalaala wax xalaala dhala